بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سيالا مين فايلم بالبايس الرقدنة haqadhawaada barnaamijka kulanku warsanna waa mii walba isinku barata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugunseel lahamiinama khamiisa galaytuu taarigdee keedanta afarta bilo diseembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shalgadiisa barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laan waliba ku mid ah deegaanka cato ee gobolka bokool iyo waliba laakurma inayo kuwa muudanga todoba onog xanase oon dhimadanga shuumbiyoda haddaba ku-simaha guddoomiyaha gobolka bokool hore moosay faahfaahin gubiyo dhugunseella barnaamijka siinkaaya wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iimaan cali maxamed iyo weliba huseeni korbeya xaaladda wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee koonfur galbeed soomaaliya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimada kheere weliba ku mid ahaa guddoomiyaha deegaanka udheegle ee gobolka shabeellaha hoose iyo kuwa muday qaraha dhulkulku duugi saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimada weliba ku mid ahaa odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug iyo waliba yana dhaliilaya umuujana dhismaha maamulka galmudug oona sheegay inay wasaaradda arrimaha gudaha dhunkubahanyeniyo hiliis dhegda beelo wada dego deegaanada maamulka galmudug wasiirka wasaaradda qorsheynta ee maamulka puntland iyo waliba usiina faahfaahin kubiyaya shirgeega kufuramay magaalada garow ee xarunta maamulka puntland qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadan siinkaaya barnaamijka uu kule baasaare waan siinadani sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim maa cabdirashiid rashka dhanka farsamada madaxkudeerta waliba ay maamulo doonay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ayaa noordarirtan dhugunsiyaalla waliba hooda singilaha miin finland ku bilaabaya wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iimaan cali maxamed ah iyo waliba use ku warbeeya xaaladda wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba wasiirka manaanaqata teleefonka idaacadda warsan waa ku weydiiyey iyo waliba use inga jawaabay arma wasi oramo kale
koley wasaaradda sidiisa la socotaan mandadka wasaaradda mashaaqada wasaaradda cilmiday madaxweynaha cilmidi weyba waxaa korontadii diyo marka unoo ku duulan haytay ballanqaadkii madaxweynaha haytay in weyba dadaal baan galanaysa ilamada sector oo wasaaradda maandaysi yihiin waliku gobolahay waana dadaal badan soo bini koley diyo haddan yeesayla marahayo eeral badan la qoray magaalada shaaqda soot ilaa labaatan dhowr eeral lagu qoray may jiraan dhibaatooyin jiray oo horeyin jiray jiraan eeral badan la qoray diina liumkaan la isku daboolay ayaa maaha magaalada isku yaalay jiraan walaayahay wasaaradda mayska kaa loo jeeday eelkii asisbanki soo bidi eelalkii dabagalka soo bidi eelal badan oo khiyaano badan ah aragni markan hadda alxamdulilah wayba kulley ada naftaada maadaama sharbay dhawaata eedeeda manaha jinigbiyohada leefaydan maruhayo korontada nafadkiya saas oo kale markan inshallah kulley way jiraan ahaa magaalada adiga soobta gobolka dabaa degan hataa way dadaalan galnayni manaha maadooyinka hootooyinka iran badanaayeen iyoona magaalada intooda kiisadaayen ini oo wasaaradda mayka dadaal badan galayni nafatiyo iyo bodo iyo nafatiyo goonmeelasi uqoni magaalada afartiisaasi uqoni marka dinaga wasaaradda dinaga biyo meelfayne maraha waayahay dhawaan waliba aragaanayni riigaad oo dadka bugtaale ee ruwan jarjare magaalada tambaydhabo aysan soo badeen marka ceelashaasay qaabka isan marteen iyo sida ku suurta galeen
ceelasha kulley way buhan wayan qoley way suubinayihiin wasaaradda mas-uulku ah waynaleen qoley dadka dhibaataysano oo deegaanada haqay oo dhibaatada bujata kuga yeelayen qoley ceelashaas motoran leen saari gaban leen suubi oo manaha barnaamijka ilaaliyaw wasaaraddana badana shidaalkii walaaya biyaas markana alxamdulilah koley shiro kortaan meelyaalaal ubadi sinba sheero kortaan laakiin alxamdulilah dadkaasi koley magaalada diyaradii hora
waayahay tirada ceelalka riiga oo aysan qodeen mudane wasiir tiradii oo meeqa diraan
ceelasha hadii ilaa hadda la qoday way jirtay ilaa labaatan eela la qoday way jireen barnaamijya jira oo macnaha qorshe jira oo magaalada yan kasuubiya u fiijiyey haddii ilaahay waqtida una sii bilaabo doono mashruuceeda muhiim marka way barhajeen haddii ilaahay er wala had u badeen magaalada nairobi biyarlen qawan alxamdulilah waa kulley ilaahay nadmay guulay haddana kulley barnaamij kasta jira oo mashruuc oo shan sano socdaa afar sano socdaa jira dhammaantiya sidii biyo laga jiri lahay dhan kastata oo magaalada degan biyo nadiif ama bataada dadka deegaanka haadeen sida macnaha biyo nadiif kala lahaayeen oo lanwey ka baheena
waayahay inkastoo baydhabo shirkado biyo qeybi oo hediyan yaaryan islamarkaasna weli iyo teeganta baahada biyo maadaama wasaaradda miiraas dhunba diirsi ay tahay herka biyo qaab seeslata biyoyarada inta badan reer koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo lagu gudub karo
mashaariic badan jirta wayba jiraan mashruuc socdo doona waana hadii ilaahay rabbi soo bilaawdeen mashruucaas mashruuceedu wiin weylinka tiragalay degmada baydhabo afartii dir ililan kasta oo kurishii biinadisa hada yaa barnaamijka saka jirna waana diyaar waana hadii ilaahay er kolley wayba arga doonsin markaas kuna doontan in magaalada biilaha hadda
waayahay baydhabo islafahni maadaama heerka biomedes maraay maadaama wasaaradda naftiyaba koonfur galbeed dhon iyo xilka saaranta oona deegaanadii kale ama degmooyin kale koonfur galbeed soomaaliya
dowlada koonfur galbeed siaasoo sidegabo ayaa manaha yaa mas-uuliyadii saaran degmooyinkaas degmooyin oo lahay soo jiraan laakiin degmooyinka kale qorshean diyaarini way baan dirnay tiimaan dirnay madilaa kasuubi baayo iyo oo la fiiriyaa iyo tiimaan dirnay way baa kulli magaalooyin ma jiraan degmooyin oo biyoshos kaasoo biyo dabiici ilaahay manaha biisiya jira magaalooyin kaleda oo degmooyin kaleda oo dhibaataysaa jira oo biidaahaysata marka wayba diyaarinayna haddii ilaahay wasaaradana teegantaani deegaanada koonfur galbeed
waayahay dhinaga korontada markana fiirana mudane wasiir weliba baydhabo hal shirkadood oo way jirtaa korontada qeybiyaasa oo weliba bulshada dhibaato weyn iyo kuqaban marka marka maysinga suurta gale dhinaga korontada markii la fiiriya wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya korontada barnaamijka jira horta wayba jirta shirkada jirta shirkada beekolera jirta shirkadaas magaalada korontada hadda deegaanada kale magaalada korontada kaasa faydow marka shiraalkana qaada isiiba kale masan adduunyada badan hadda wala isticmaala technologyda isticmaalahay farsamo soo isticmaalahay ma jiraan jiral ku faa'iidaysan bari ku faa'iidaysan dalada marka umo taas baahasa way kala saday norway way kala saday sweden marka programka oo amataas safarkay ka saabsanayeen bidbay ka saabsanayeen korontada hay kambaniyada heshiisaana galnay kambaniyaalkaas way qabaan iyo kambaniyada hadda isku jira si injo maanmaa tujoonka saraga bahadan korontada lan luqubaa haddii ilaahay way bahajeelaya baa hataa socda koronto ragis oo lankasta isku biyi korcini
waayahay wasiir wasaarada koonfur galbeed soomaaliya inta badan waliba laka dhalila ini walqabadka kiiso weli iyo hamuujin adina waliba kumid ataa wasaarada wasay oo dhaliilila muujahay marka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya aqobadooyinka hor surugmayow
wasiirku ahaa ama sideed bilood meelahaas inaysan maarkan marka hadda marahan wasaaraddeeda faynata dadaal badan ugu marka insha allah kulley xamaana jiray uno adna afrikana adna soomaali dogno ogsante dhaqaalaas iyo kasta laakiin sheegaynaya wayba jihada jeed ilaahay sanadkan ama
waayahay ugu dambayntii mudane wasiir may baaqay hajiyada ilaahay tahay maadaama weli baahida biyo iyo korontadaba iyo teeganta كل واحدة مش على على لها بيو البحرية طب دماتي بيو البحرية شو بنزين أمس جيش بنزين كنت أنا نحدي لها رهيبة كل يوم في الجنة كنت أنا على هنا والدولة اللي بحر كنت اللي بتقول بحر يا الله ما نعيش يا
of bilaash uga dhammaaday udur aytisa lahel akhuunaa medical centera haddii kol eedan casriyay amulin sugaana ay ka galnay akhuuna medical center axsan haruntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii aruursatay akhuuna medical center casri mishiimo ayu nooc daawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw akhuuna medical center adeeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebegay hokiinka darmooda daawadiyo kiin qoraan degdeg inka aafamaadasa xarunta lakiinka diyaariyo akhuunaa medical center edii madowta udur walii korkaaka jara walkoo ka baareen walkiin edaaye waana waykoo ka daawaye akhuunaa medical center
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordarektan dhugunsi allaa weliba wada singilaha miinfalinha gudoomiyaha deegaanka awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba uusan amuday qaraha dhulkalaku duugi xiliyood samara iyo miilondhow deegaanka awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose haddaba dhimashada gudoomiyahaasi welibani xaqiijaya wasiirka wasaaradda walbarashada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan cusmaan malaaka koolkoolyowa
waan dhawahay aad iyo aad umahadsantihiin idaacadda warsan ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun allah u naxariisto gudoomiyaha degmada awdheedle allah u naxariisto walaalkeygiyo insha allah qabrigiisna waasic allah ugu dhigo waxa waxaa gacanka xaqan ku dishay deegaanka degmada awdheedle gaar ahaan tuulada shaan jirashaan ayaa waxaa loo geliyay qaraxmayno dhowr imaan allah naga siiyo qaraxaas ayuu ku dhintay waayahay wasiir marka gudoomiyaha maadaama dhimashadiisa lagu haqiijay qaraxaasi ma gaari asiga waa timaa looga xiray mase qaraxa dhulka lagu aasay ahayd
maxamed jaro awees waa nin oo karti leh hufnaan leh shaqadiisana u dhugnugulaa sawr imaan allah naga sii horta marka koowaad marka labaadna waxay ahayd qarax miino oo tii dhulka la geliyo
waayahay marka qolada nabadjiidka ee al-shabaab waayahay maadaama awdhiigle dhowaan la qabsaday islamarkaasna ciidamada kala duwan ay ka howlgalaan yaa ku xaqiijiyay geerida gudoomiyaha
waxaa ii xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim ali najax iyo dadka eheladii qaraabadii joogaan waayo ani waxaan ahay xildhibaanka kasoo jeeda deegaanka degmada awdhiigle waxaan ahay wasiirka wasaaradda waxbarashada marka qof walba oo deegaankiisa inuu ka warqabo waajib ka saaran waayo marka sabar imaan allah naga siiya waayahay gudoomiyaha hadda dhinta ee deegaanka awdhiigle aqoon u leedahay adiga ka wasiir ahaan
wallahi kulley nin oo deegaanku ahaa dadkiisii dadkiisa u dadaalaya haddii rabbina u arkaysa sawir imaanna allah naga siiya waayahay maadaama aad sheegtay inaad ka soo jeedid deegaanada gobolka shabeellaha hoose gaaraan awdhiigle adigu ma tagtid tan iyo intii lala wareegay
anigu waan tegey haddana waan u socdaa insha allah qolada nabaddiidka dhibaatada iyo ummadda ay ku hayaan ilaah naga qabto annagana waxaan diyaar unaa waqti walba ummadeena iyo masiirka ummadda soomaaliyeed inaan ka wada fikirno marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa goordhowna inaan tegi doonno mudane wasiir waxaad tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed soomaaliya marba haddii aad tagtay deegaanka awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose ka waran baahida ka jirta halkaasi
weli wallahi si dhaqan gacanta dowladda uguma jirto qaybna waxaa haysta shabaab qaybna waxaa haysta dowladda marka waxaan rajeynaynaa markii dubuxureen dhab loo wada galo deegaankaas oo dhan degmada awdhig oo dhan ilaa waxay dhacdaa xeebtan jaziira xeebtan ilaa tortoro ilaa buuray saarataa marka degmada degma baaxad weyn wa degma yar ma aha marka waxaan rajeynaynaa ciidamada dowladda inay dardargeliyaan ay saaraan awoodda qolada nabadjiidka ogusna waxaan rajeynaynaa in goordhow la
aada umahadsantaa mudane wasiir
aad iyo aada umahadsantaa
dhiigaba unugow gow maydinka sheego kor ilaa caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad aawfay le'ta adiba idan sheentay arag farxadis adiina aha aaminga inaad ete marba maku hilmaangna sah aana fayle inaete adduunka lagu aqoonsaday itaalka iyo bidhaanto onogelisiyo ku een fayle dhiirshay axsan caanuu maamila
aslihey may jar ma asiibi onogun hanaanada owlaadiyoyna sababkii onogiya geeka kasuwaysantaa ingartoy sidaatay hafaayidan anhiriyaa haani hora ka aalahay hafaayadaadan hirtiya niyus liibiyan hayne alla maya adishanta ee rabto arrantana hilmaanti hootan unhir hunad hafaayadis sii anfacatay ibadka asareexa fadi hafaayadda niyus liibiyo oo adu ku helaasa shaafici pharmaceutical and general trading company oo isin horay unku barataan daawo tayo leh iyo may
waayahay dhegeystayaal qaybo kore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa deegaanka caatee gobolka bokool iyo laakuwaramay niyo kuwa mudeen todoba unug ah aanaseo iyo ndhimudanga shubinbiyooda oo meelasay ku bilowday kunsimaha gudoomiyaha gobolka bokool cabdulaahi maxamed nuur iyo faahfaahin ku biyay xaalada deegaanka horta guud ahaan gobolka bokool sanadkan may ku heleen roob roobkana rooba gobola faa'iidii khasaarada leey odada dilaaca kor ninkan faa'iidiisna dadka iyo deegaanka barka noolaada hase meelooyinka daran deegaanka aasa may ku dilaacay shuunbiyood ilaa hase may lamin sheego dhimasho todoba qof oo shan ciyaal iyo lama iyo lama qof oo wiina dhimadeen hada yaraatee walhan gurmade hase gurmad tilmaamo kora ma jara intaas hadda war waa meelo hooba roobda ah hadii roobda kuleelo jira kuleelaha hooba waa la bilaawday shib- shibinbiyooda bilaawday shibinbiyo- shibinbiyooda kudhi dadkaasna saasa ka dhamadeen ilaa hata waa lahangurmaday ama tilmaamo korama jarna hata hay-ada un baaqna fadaan deegaanka aata waa deegaan hoos kooyo degmada rabdhuure sida lagu warqaba aata may duulilataha garas weyne meelo fara badan deegaanada hasa xogta oo maamul goboleedka koonfur galbeed ama dowladda federaalka galanta kaga kumid ay dadkii nawaaxigaasi ilaa leelow ilaa dhulkan mehan qeexana danaga caatiin qeexan run ahaantii dad badana meelan iska seeday shubanka hooba bilaawdayna qofaan gurmudi ilaa hata ma hayn okay sidanu ku warqabno hay-addan i c f wala bilaawasan laakiin ma dhamaystirin hay-adda kale xidig leero oo iyan local n g o e yaana wala bilaawatay hata wal gurmud ee wala j t markan hay-adaha samafalka guud ahaan unicef i c f hidig iyo hay-ad kasta oo dhinaca caafimaadka qaabilsan walanka baaqana in dadkaasaan gurmudan meelo xaalad xaalad xalas ew xaalad ku teegamiyo okay run ahaantii deegaanka ma kiyaala meel haduud ee kiyaala aatada nolola dadka eedaan liidata wal gargaar iyo haysadaan ma argaw waa deegaan hooskayo maamulka gobolka boqool iyo ku tirsanta wal hangurmaday hab yaraatee nolola dadka eedaan liidata dadkaasna ay u baahan yihiin in la hangurmado haddii dowladda koonfur galbeed nagada badi iyo haddii dowladda federaal naga iyo haddii beesha caalamka hay-adoo humanitarian ka qaabilsan in la hangurmadoo lan baahan yahay wal isbitaal hab yaraatee oo jara ma jaran meel la jiifiyoon ma jaran walaahi eed bukaansha lalida wala hanqaaday dhinaga alberd iyo lanqaade runtii dadkaasi geekama aan baahan yihiin in gurmada aan baahan yihiin ha- hay-ad caafimaad oo sadhar aan ku shaqeeya deegaankaas ma jaran dhibaatada tininka doran wala waa deegaanka aato waay oo todoba qof dhimashay shan ciyaal iin in lama qof ugiin gudoomiyaha deegaanka una la xiriirni maydin sheegay dhimasho toba shan- todoba qof aan idin sheegay shanna ciyaalo lamana dad u yiini marka hay-ado samafalka specially han elberde iyo kuwa xudud iyo kuwa ko- dowlad goboleed koonfur goboleed reero badan sheegane in dadkaas gurmad degdeg ah laladeer lahan gurmad aan baahanyin dadkaasi ma anqaxeen meelahaas una sheegooyin oo dhibaatada ku teega anqaxen nawaaxigaas oo dhanba dadkii deganay oo meelo galanta al-shabaab ku hay ma anbaahan meelo dowladda galanta ka haysada aato oo kale aatana dadka ka fara badan iyo kuleelahan dhi iyo shubankaas ka dilahay okay run run ahaantii de- guud ahaan gobolka bakool sanadkan ma helnay rooba helnay roobna hooba dhiga khasaare iyo faa'iidaba leeyin meelaha si dhibaatada idinku sheego meelo aatilayo haddii magaala madaxda gobolka bakool aanu ku hadal xaafada bulow leeraa iyo margiis faydaha galeen dad badanna ha ku barakaceen hata ilaa hasamay socda gurmad iyo wada socda okay sidee laku warqaba hadda magaala madaxda horta degmada qolninka doran una sida degme xornin ah degmada alberde iyo degmada waajib iyo degmada xudud intaba may ka jaran go-doon ka jaran madii laku reebo degmada alberde oo dhanka xuduudka noo hidmaayan waajib iyo xudur may ka jaran go-doon dhab ee ka jaran xudur may infoona jidkan beledweyne muddadii hatilaa dhaafi oo roobabka bilaawdeen muddo saddex bilood ka siman wal raashinka ha galan male hatama dee kasta roobka jidka enjegiya walaaba baabura ha galan amniga guud magaala madaxda gudaha xudur halberde iyo waajid intaba guda boqol kiiba boqol amni jafayley nawaaxiga najididka wala goyon nabadjidku yoona qorshaha way wadada qorshe way la wada in laku sifeeyo haddii dowladda federaalka nagada fadhi haddii koonfur gala nagada fadhina insha allah runtii alxamdulilah ilaahay mahadiis waay roobkii deertan dha wala fadlaan beero in hanin gohan xoolana daaqnin helan waan rajada eedan faylata okay meel bini aadamka dhamada in la hangurmada xaqo eedo samafalka hanba koolka sugun iyo iyo dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed iyo hay-ado caalami oo dhinaca bini aadamnimada qaabilsanaynka baaqana in dadkaas hangurmadan
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado asriga ahoo dhakashaan adeegadow isinshow elektronigu askunshona stationary intaas meerilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arnaadun baydhow ulbaabadii laka banaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad elektroniga helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw male be ragaysnamay ka deerow bystar business center
waxay yahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nadareertaan qayb uga dhexe barnaamijka kulanku warsan ayaa sadeernay odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulka galmudug iyo weliba iyo weli dhallinyana dhismaha maamulka galmudug iyadoona maalinba maalintii ku dambayta odayaalka qaar iyo cabasho ku muujinayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya haddaba odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug oo iyo shirjiraad iyo qowda magaalada gaalkacyo iyo weliba iyo sheegana ini guud ahaanba iyo nidaamka hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo walkuwadda iyo aan taageersanayna haddaba waano qaar ku mid a odayaashaasay oo arrimo hoosay ku hadalow ama waddaan nahay beesha sacad cawareere wuqu jiri anigoo ku hadlaya afhayeenka beesha wuqu jiri ah bedel axmed kulane waxaan meeshaan ka caddaynaynaa waxa beeshu rabto beeshu waxay rabtaa in ay caddayso waxa ay rabto waxa ay rabtaa beeshu dhaqanka ka mas-uulka ah sida suldaan cabdullaahi suldaan maxamed ducaale inuu iyu inuu u saxiixi karo xildhibaanada una soo xuli karo beesha rabitaankeedu waa intaas caasimadda dhuusamareeb waxaan fadhinaa shan bilood waxaan u joognaa dhismaha dowlad goboleedka galmudug waxaan rabnaa cadaalad waxaan rabnaa in la helo qof walba xuquuqda ay ku leedahay maamulka waxaan diidanahay waxaan diidanahay haddaan nahay sacad cawareere beesha ugu jira khaas ahaan nin aan beesha u dhalan oo la yidhaahdo cabdinaasir jaamacseed oo aan ahayn beesha ugu jira ka mid ahayn dadkii u saxiixay laba xildhibaan oo ay ku boobayeen dad siyaasiyiin ah oo dana khaasa ka lahaa ninkaas beeshana ka mid maahan waxna nalama leh hadda ayaa masana siyaasiyiin kale mar labaad rabaan inay wax ku boobaan waa diidannahay ma ogolin hadday dib dambe usoo laabatanana wixii meeshaas ka dhaca oo cawaaqib xumo ah waxaa mas-uulka ah dowladda federaalka ee soomaaliya khaasan wasiirka arrimaha gudaha saas waxaan ku daraynaa baarlamaanka galmudug ee federaalka oo ka soo jeeda galmudug inay arrintan soo farageliyaan arrintan ka hadlayno ragga hore fayeenka hore u sheegay waxay ku saabsan tahay boobka dhaqanka beelaha hadda waxaa la joogaa xilligii doorka odayaasha dhaqanka ah soo xilista baarlamaanka iyo saxiixiisa waxa iskale dhaqan dhaqan waxaa la yidhahdaa waxa dadku ay ku heshiiyaanoo cid madax u ah qabaa'ilku waxay u dhisayiin siday dowladda u dhisan tahay beeshaan wuquu jire waxay leedahay suldaan guud oo la yidhaahdo sudaan cabdullaahi sudaan maxamed sudaan ducali oo hadda goobta fadhiya cid kale oo ku matasha in ay wax u saxiixdana ma jirto dowladda federaalka hadday isku daydo inay cid kaleetay arrintaa u ogolaato waxaan ka qaadanaynaa go-aan cad oo aanan kula shaqayn doonin waxa meesha ka soo baxa inkastoo aysan muuqan cadaalad inay ka samayn doonto in maamul saxa laga rabo horey baa waxaa loo yidhi ninku dilay kuma duugo dowladda federaalka waxaa la wada ogyahay horey bay galmudug uga riday qalalaaso iyo iska horkeen iyo maxaanku idhaahdaa ragaadin mana filayno sida hadda muuqata inay ka bedelan tahay sidii hore waxaan rabnaa koob iyo tobanka beelood oo galmudug wax ku leh inay ka midoobaan habka hadda wax u socdaan oo ah nin aan dhaqan matelin inuu yidhaahdo anaa dhaqankii ka wakiil ah wasaaraduna albaabka u furto ka aqbasho arrintaa ayadaa waxaan uga digaynaa waxaan baaq ugu diraynaa beelaha dhan inay ka midoobaan annaga ka beel ahaana ma aqbali doono in la xaliyaana way fududahay oo haddii wasaaraddu ay doonaysa halkaa inay gasho waxay ku xiran tahay beeshiiba hal maalin dhegaysto albaabka laga xiro layihahdo basweesiyo adinku laakiin nin hoolo booba haysto albaabku u furan yahay cidna ku salleexan maayo sidaa darteed waxaan si adag ugu sheegaynaa dowladda wasiirka arrimaha gudaha guddiga farsamada haddii ay dhacdo cid aan sudaan cabdullaahi ahayn inay wax u saxiixda ugu jireen waxa ka soo baxa iyo waxay sameeyaan iyo dowladdaa midna aqoonsan maya deegaanada aan ka soo jeedno ka talinana kama shaqayn doonto
cabashada yadaani wasiir guddi waxqabasho meelaanan markaan ka horgeyn lama arko ha ahaatee marka hore waxaan idin caddaynayaa anugu horta waxaan nahay annagu beesha wuugu jira layidha wuu ku jiri meelaan dacwadooda lin ilaa xamar lama arko waktigaan ugu dhaafahaya maahane raggii wasiirkii guddigii kuwii cadaalaan nahay waxaanan u gudbin haba lama arko haddaan nahay annagu beesha ugu jire ninaan boobayna horta lama arko ninaan baryaynana lama arko wax ayagana ninma haysan karo dad baana haysta dowladduna waa ku ogta waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa xaquuqdaan leenahay oo saddexda xibnooda uu ugu jira leeyahay oo suldaannimadiisi suldaanna uu ku leeyahay oo suldaan u fadhiyo oo odayaal u fadhiyaan oo aanan codsibaana kala haata markaan ku doonay yaanala kaga bedelin wax ka dhib badan inaan horta ku raadino waxaa kaloo jidha dowladdu dowladdu ama dadkay soo diratay ama maamulka galmudug wax aawa aan meerinayna waxaysan ogeyn lama arko ilase waxa ay sameeyeen ogaal bay u yeeleen ha ka laabteen baan leenahay ha ka laabteen ugu jiri anuu hebel iyo hebel waa la soo sheegay dadka dadka ugu da'da weyn weeye dadka huya ka farxan weeye dadka waagii dowlixi loogaa soo dhisay weeye inuusan hadda la yidhaahdo xaqee xaq ku leeyihiin waa xaq daro ciyaar fiican baa iga horraysay waxaas aan sheegna haddaan la yeelin wixii kaloo noo fudud baan yeelaynaa saasna galmudug wax uga dhaqmaan mayno galmudugnimana ku ahaan mayno ilow galmudug waxa haddaan ka baxno waxaa naga saaray dowladda waxaa naga saaray guddiga waxaa naga saaray wasiirka arrimaha gudaha annagu waxaan leenahay saddex xibnood saddexda xibnood ugu jira iska leh suldaankaana lakugu dhiibaya suldaan cabdullaahi maxamed ducaale suldaan isagaana lakugu dhiib wixii ka soo harana ma aqbalayno hebel iyo hebel iyo hebelkana ma aqbalayno wax allaale wax isagana lakugu dhiiba maana wax kaloon aqbalayna ma jiro beeshan waa beeshii ra-isul wasaare gaalkacyo kugu shalwaloosay beeshan waa beeshii ubaxyada kuu lushay haddays odayaasha jooglahay adig gaalkacyo ma tagteen marka dadku rabo oo ku soo dhaweeyo ra-isul wasaare inaad saaka xaqirtidna taasoo calool xumo beeshana ha ku qasbin inay mucaarad noqdaan ra-iisul wasaare arrintaad waad ogtahay xildhibaanadeena ubax tahliil warsaday habeenay dharaan bay kula joogtaa tixgeli codsiga waxaa xildhibaan ubax tahliil beeshuu ku jiro suldaan buu leeyahay suldaankana waa cabdullaahi suldaan cabdullaahi suldaan maxamed suldaan ducaale maqaar saarka joojiya cabdinaasir jaamac sayd odow weeyaan odow waxa u qaybiyo in adeerkayga kaletay cabdikariinka min ameerika iskala nimid laba doon iyo soba doon meelna kumaana wiil yaroo iska xamaalinayo kaswadu ahay ma rabno ma aanan usoo safrin dowlad goboleedka galmudug inaan marti ka noqono oo agoon ka noqono laakiin waxaan usoo safrinno walaalaheenna ula soo wadaagnay intanana leh aan inkugu soo bandhignay inay kobacdo inaan ka helno aayatiinkaan ka rabnay inaan ka helno meeshii loogu talagalay mana hayno waa yeel waayo uu dhahay siyo anagoo isyeelyeelin yaanaan isyeelyeelin beesha sacad awareere ugu jiraan nahay haddaad ogtihiinba beesha sacad waxay ahaan jirta hal gabara xataa wuxu dhihi jirtay hal odayaa wuxu dhihi jira kumay kala leexan jirin dowladeey adinkaana qaybiyey kii waxaa dhahdeen sacad waxay leeyihiin saddex kursi oon kursi kursi ku xadgudbi karin kursiga uu ku jire waxaa la dhahay waxaa laga rabaa konton iyo kow ergo iyo hal xildhibaan anigaa ka mida dadkii kusoo tartamay konton iyo kowdaas kursiga odow waxaa dhahdeen waxaa laga rabaa konton iyo kow ergo iyo hal xildhibaan dadkii kusoo tartamay baa jooga kursiga cabdalle waxaa dhaha waxaa laga rabaa konton iyo kow ergo ah iyo hal xildhibaan dadkii kusoo tartamay baa jooga inagoo saas ahoo hal wax wadale markaad kuraasta noo qaybiseen siyaasadda noo qaybiseen haddana maanta waa isku kiin burjabinayna waa diidnay annagoo ah beesha wuqu jire beelaha wuqu jire anigoo ah suldaan cabdulaahi suldaan maxamed ducaale waxaan soo jeedinaynaa ama ka cabanaynaa dowladda federaalka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha gudaha guddiga doorashada oo dhuusamareeb jooga war saxaafadeedkii ay maantii dhoweed noo soo saareen oo yidhaahdeen waxaan qabanaynaa guddigii waxaan xaraynaynaa afartan iyo saddexdii saxiixayaasha laba kun iyo shan iyo tobankii la xareeyey yaan xaraynaynaa warkaas annaga waxbaa naga raacay raallina kama nihin umana dhambin dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa iyo madaxweynaha farmaajo xasan cali khayre wasiirka arrimaha gudaha waxay yidhaahdeen waagii halkan farmaajo uu yii jirka nabadaynta la xirayay wuxuu yidhi waxaan samaynaynaa buu yidhi kow iyo tobanka beelood heshiis ayagoo ah
adduunyadun horumartay edeegadii la foodaay abtirsiimadii oo ay illaha ku burqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeyte adiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waa i hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix ee isbidan hakadaana haddana aan walbalee idaa iyo xafiiska online ku kiiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugoy han kulisho has daba roogaan hoada ba
waayahay dhegweystayaal qaybo ka dambe barnaamijka kulunku warsanaya sideerne weliba wada singalaha miinfayna akhyaaray wasiirka wasaaradda qorsheynta ee maamulka puntland yaa weliba uusan faahfaahin kubiyey shirgeega ku furamay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland kaasi oo qaban qaabaday wasaaradda qorsheynta ee maamulka puntland haddaba wasiirka arrimo hoosey ku hadalow iri dhugunsada waxaa markaan laba kaligood kusoo koobto mid hore waxaa weeye waxaan horumarinta qorshaha saddexaad horumarinta qorshaha saddexaad ee puntland waxaan soo bilownay oo lasoo daahfuray dhowr bilood ka hor waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahay idmo ilaa bisha labaad ee sanadka laba kun iyo labaatan inuu soo gabagaboobo waa qorsho aada iyo aada iyo aada muhiim u ah wax wasaaraddan laga rabo ama dal laga rabo weliba xaalad noocaana ku jirta waxa ugu muhiimsan waxa weeye inay yaqaanaan waxay u baahan yihiin mudnaantay u kala leeyihiin sida wax looga qaban karo waxay iyagu ka qabsan karaan iyo waxay cid kale ka rabaan fursadaha iyo caqabadaha intaba waxaas marka waxaa la weeye waa qorshaha horumarinta weeye qorshaha horumarinta marka puntland waxay ku fiican tahay waa maamulka keliya deegaanada soomaaliya marka laga reebo marka waqooyi waqooyi galbeed marka laga reebo qorshaha keliya oo leh yani sayka keliya oo leh qorshe horumarineed weeye waana kusoo faaidnay runtii waayo inagu dhaqaalaheen aan waxa la yidhaahdo dhaqaalaha inaga soo xidhon cashuurta inaga soo xidhon ama la yidhaahdo revenuega domestic revenuega inaguma filna inaan intaan jaangoyno qorshayaasha horumarinta aan ku jaangoyno sababtii waa dhicnaa oo taasi running costiga dawladda iyo shaqaalaha iyo maba maaragtay laakiin adduunyada ma kaxarusanaa oo wax la yidhaahdo aid oo reformku doon ha qaatee ayaa waxla qabsanaa ayadii marka waxay rabtaa qorshe in uga shaqeyso annaga waxaan rabnaa qorshe aan leenahay oan ku xisaabtano dowlad ahaan oo meeshaan u soconno iyo ciddaan ku qabanayno iyo meeshaan ka qabanayno intaba noo jaageeyo deegaanadii iyona loogu cadaalad sameeyo waxyaabaha innaga mudnaanta inoo leh nalagu kala hormariyo ma wadadaana inoo leh mise waxaa inoo leh dekadila labadaba muhiim weeye keebaa dhaqaalaha yaroo lahayo lagu horumarin karaa waxaa marka rabnaa hadduu ilaahay idmo dadka meeshaan isugu yimid keliya maahan inay institution ka socdaan waa dabcan dadkii la dadkii la bilay weeyo caqliga iyo cilmiga iyo khibradda sectorkan hadda laga shaqeynayo sida la sheegay afar sector oo aada iyo aada muhiim u ah ayuu ku fadhiyaa qorshaha horumarinta puntland oo hadda jira ee la bilaabayo afar sector waxaa weeye mid waa kanaan maanta ka shaqeynayno waa sareyn sharciga sareyn sharciga waxaa la yidhahdaa waxaa isugu yimaada sugidda amniga iyo iyo iyo maxaa lahaa cadaaladda ka shaqeynta cadaalad marka cadaalad waxaa soo gelaya maxkamadihii waxaa soo gelaya garsoor oo dhamaystiran hadday noqoto shaqooyinkii suu qaban lahaa waxaa soo gelaya booliiskii iyo ayuu dhankaa kasoo gelaya marka labadaas way saaran waxaa soomaaliya ku noqonaya daban rula kulo waa sareynta sharciga labadaas way isleeyihiin waa la mataaneeyey hal sector baa laga dhigay waa laba sector oo aan kala maarmayn kala soconayna maan lama sugi karo haddaan lahaynin cadaalad samco waa garanaysaan taa ninkaa iga badiya cadaaladna lama fulin karo haddaan ammaan lahaynin oo hay-adihii dawladda ammaanka ku shaqo lahaa ayta shaqada abalin waa mid taa waxaa ku xigta waxa la yidhahdo economic development dawladdan focuskeedu yahay in waddankan loo tagto yani xaalada dhaqaalo wejiga dhaqaalaga maanta ku sugan yahay weji kaleeto inuu inuu uga tagta rabto ama alaqal waddan iyo xaalo marka waxa la yidhahdo economic transformation in in la sameeyo waa focuska waa fishinka aan yani dawladda madaxweyne dani hogaamiye rabto inay maanta xilka degto ay dhahdo waxaa waxaa waddanka wejigiisa dhaqaalo waa bedelaya hadday noqoto dhinaca maalgashiga hadday noqoto dhinaca shaqa abuurka hadday noqoto dhinaca wadooyinka infrastructureka dhinaca wax soo saarka xoolaha iyo beeraha iyo kalluumayska intaba in wax la yaqaan intii laga qaban karo dadka maxaa awoodin waxbeenta laakiin niyadda annaga aan hayno iyo qorshaha aan leenahay iyo hammiga markaas marka qodobka labaad oo ku fadhiyayo sakarada ka midna waa midka qodobka saddexaad waxaa weeye democratization democratiz maxaa la jira democratization in yacni waddankan haddii ilaahay siisan ogol yahay doorashada soo socota haddii lasoo koobo lagu qabto laay noqoto one man one vote ama hal qof iyo hal qof oo puntland madaxweyneheeda baarlamaankeeda lagu doorta alaqal waa haddii ay suurta gasho oo maaragtay sidaas actually waa doodeen marka iyadoo kuma dheeraanayo laakiin waa arrin ay dowladdaani kowdii commitment ka samaysay marka dhaqaalaheedii iyo waxeedii fareysinkeedii iyo shaqadeedii inay socoto marka waxaa rabnaa inuu kab noqdo tiirarka ay yani shanta sano soo socota ee dowladdan yeelanayso arrintaasi loo jeedaa midda u dambaysa waa laga maarmaan waxa weeye baahinta adeegyada bulshada adeegyada bulshada waa ka garanaynaa caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wixii lamida in lala joogteeyo laguna baahiyo dhulka aan horey loo gaarin deegaanada fog fog lama gaaraanka loo yaqaano soo maa oo ama laamiga ka fog ama aan horey wax u gaarin in ayadana maarata mudnaanta la siiyo khaasatan waxbarashada laguuraaga iyo biyaha iyo caafimaadka saddexdaas inay helaan dadku si siman helaan marka sektarka walba sidaan oo kaletaa laisugu imaanayaa tani waa hal qayb oo wadatashiga ka mid ah oo sektarkan ka mid ah sektarka laftiisa wada wadatashyada sii wadi doona hadduu ilaahay idmo waxaan marka idinka codsanaynaa adinkoo taasan background uga dhigayo waxyaabaha meelkeeda u socoto oo fakiina ku fariisanaysaan dhammaan waxaa jira ilaa kama bilaabayno muuse siduu u sharaxayay waxaan kasoo bilaabaynaa yani qorshayaal horumarneed hore oo aan ka duulna baa jira waxaa jira wasaarado dhisan oo aan maanta mataqaanaa qorshayaal iyo bahalkiila waxaa jira kubur waxaa marka aada iyo aad aan raba hadalkiina u arkeenmayo ma rabno yani inaan ufikirno si aan waaqic ahayn oo ciyo qurux badan oo ilaahay kuusa ogol yahay si qurux badan loo dhaco oo qorshe qorshe aqrinaysa laakiin waxaan rabnaa in loo fikiro si waaqici waddankan wax la qaban karo soo socda in loo fikiro iyadoo laga duulayo xaaladda hadda jirta wakiilan wa ogtihi dena abdo amiga noo dhibaatooyinkan hata wa ogtihi ama ama tareed dhibaato ka imaanaysa ha noqoto ama dhibaato awoodaan kabaasitiga sectorka ha noqoto dhinaca cadaadooda waxaan rabnaa qorshayaasheena iyo wax la soo jeedinayo mar walba xiyaali signeeyo sidii maaragtay waddan hadda horumarsan oo wax walba u dhamaystiran yihiin oo kore qaar maaragtay inaan afka kelin xaaladeen halkaan maaragtay waa kushii aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa waxaan rabaa waqtigiina aad soojan waxaa sidaad sheegay waa cibaado waana waxtar bay noo tahay annaga hogaamintii siyaasadeed ee waddankaan baan leenahay laakiin dadka la hogaaminayo oo raba in cawigooda la dhegeysto iyo meesha may ku dhegeysto iyo tala ay tahay labiximida ugu muhiimsan oo qormaysa oo waddankii hogaaminaysa waa middaan waxyeeleysa kasuin badan bay marka waxay dhahnaa ma dhegeysto oo ay tahay saxaafadii ka hadlan laakiin midda u baahan in la dhegeysto runtii oo waddanka waxtaraysa waa middaan waana waana abshiigaraynayna dadka kubadaa meesha fila tiim aada u fiican oo wasaaradahan kasoo shaqeeyay fura dowli ale khibrad yani qorshayaasha mintale waa hogaaminaya tiim kaloo ajaanib ah baa la shaqayn doona ugu soo dari doona oo ayaga hadhowteedi markay noqoto dhinaca culimaa baa ka fari technical yahay hawsisuna aada ballaaran tahay una baahan tahay indayaan culays mahal dadkooda dhicin bilahay saasaan u samayn doonaa waxaan rabaa ayadana la sheego waxaa jira qorshaha horumarinta oo socdaha oo soomaaliya
medical center maga maskiin mayka eh maamuladeedaba maankay medical center akoy isbitaal muhiim akoy malab saafe elan aragaw malaalo ma'aamayo maygaallan aragawna muhi soorma ka'aamaw maankay medical center isbitaal moodadii inka damboyti ah galabshay laama meriyaa daawadiis maashaaalla ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center maliin mawlaaga aafiyay ilow waliimoodba anfuune marle la daawayawlay eh maankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center way basiin haaye ditoor
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba taa kaafmeera barnaamijka kulanku warsan oo namada siinkoa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kole baasaare waan siin dareysahay dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-deerta magsarkiiyo makiinada saaxiibkayga maxamuud al cabdullaahi gaabshaay ay maamada akheeray inta barnaamijkan barnaamij lamada reedan kulamana waa cabdirashiid rashka usiin kutawasadaasiyo amiignabada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu